idaacadda warsan ee magaalada baydhabo waxay u dabaaldegaysaa dabaaldega ayaa ka soconaya adigoo mahadsan waan ugu horrayntii waan kuu soo dhoweynayaa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo aad iyo aadaan u faraxsanahay runtii idaacadda warsan oo in badan xiriirna la soo samaysay shacabka reer hiiraan maamulka gobolka hiiraan maamulka degmada heer gobol heer degmo waxaan wada hambalyaynaynaa idaacadda warsan marka la fiiriya in loo arkaayo toban sana inay jirto amal loo malaynaya waxqabadkeeda marka idaacaddaas runtii waa hambalyaynaynaa waxaan leenahay agaasimayaasha iyo madaxda kaleba iyo wariyayaasha hambalyo hambalyo hambalyo ayaan leenahay gobolka baayna waxay kasoo hoyiyeen guul badan oo runtii warbaahinta baay ee gobolka baay dhexdeeda yani aad iyo aaday idaacaddaas ugu fiday kadibna waxay ku tallaabsatay in gobollada kale ay xiriir la samayso gobolka hiiraan dowlad goboleedka hirshabelle aan dhihi lahay dowlad maamulka koonfur galbeedna isku xerkooda iyo wada xiriirkooda waxaa ka shaqeeyey idaacadda warsan aad iyo aadaan uga mahad celinayna waa tahay aada waa mahadsan tahay sheekh xuseen cusmaan cali madaxa arrimaha bulshada tahay haddii su-aal kale aan kaa weydiiyo oo dhanka maamul goboleedka hirshabeelle tusaale ahaanadi mooshin ayaa ka yeelay madaxweynaha arrimahaas adiga si u aragta dabcan waa horeyna waa uga hadalnay haddana arrintii inay waxooga xal socdaan aan aragnay xildhibaanadii hirshabelle waxay garwaaqsadeen dhibaatooyinka haysto dowlad goboleedka hirshabelle dowlad goboleedkii oo curdun ah dhibaato baahsan iyo abaarihii iyo shubanbiyoodkii iyo shacabkii marka labada dhinac ee hirshabelleba ee hiiraan iyo shabeellaha dhexay markay arkeen baahidoodii markay arkeen hadda waxaan arkaynaa in wadahadal fiican uu socdo oo madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii iyo guddoonkii baarlamaanka iyo baarlamaankii kaleba hadda howlihii loo idmaday ay bilaabeen marka waxaan rajaynaynaa insha allah horeyna madaxweynaha waa kaga codsanay waa u sheegnay inuu la fadhiisto xildhibaanada inay wada hadlaan aan wada hadalno waa aan heshiino meelaha ay wax tabanayaan inuu dib u fiiriyo in dib loo soco marka hadda waxaana soo gaaraya baryahan dambo wada hadal fiican inuu socdo rajo fiican inay jirto in yani in wax la saxa marka madaxweynena uu diyaar u yahay wixii qaldan uusan waana sheegi waa si ofishaal uu iclaamiyey marka rajo waxaan ka qabnaa haddii alle hadduu alla subxaana karaan noqdo in borseeskaas uu socdo wada hadalkaas lagu dhammeeyo golihii wasiiradan waxaan haddana fariin codsi ah naga aan u dirayna aan leenahay hala dadejiyo si markaa howlaha hor yaala dowlad goboleedka hirshabelle oo ay ka mid tahay fulintii oo naga maqan xukuumaddii oo naga maqan si loo soo dedejiyo waxna hala saxan leynaa meelaha ay cabashada ka jirto xildhibaanada hala qanciyo xildhibaanada mucaaradka oo kasoo horjeedo ama kuwa mooshinka wada ha ahaadaano hala qanciyo halala fadhiisto halala hadlo taasaa waxa noo ah ayaa saldhig noo ah adow maasita marka ra-isul wasaaraha soomaaliya inuu magacaabo golaha wasiirada marka asiga dhankiisa maxaa baaqa usoo jeedinaysaa dabcan horen waa u hambalyaynay haddana waa hambalyaynaynaa waxaana hadda hore aan u codsanay wasiira tayale inuu keeno wasiirada inay badnaadaan shardi maaha muhim maaha inay badnaadaan wax badan ay noqdaan muhim ma aha inay soomaaliya o dhan iska dhexarsan muhim ma aha laakiin waxaa muhim ah tiro yar oo miraayadiina xoogo yarna markaa la dhihi karo dadka markaa la fiiriya qaabka ay soomaalida u dhisiyiinna qaabkaasna waa ka muuqataa la dhihi karo iyo dad dayaysan oo weliba waxaan rajaynaynaa insha allah wasiiro cusub inay u badnaadaan kuwii hore xataa inay wax ka soo galaan laga yaabaa laakiin dad waxaa la rabaa siyaasadaha ee dalka soo maray oo aan ku lug lahayno siyaasada cusub maadaama dariisul wasaari uu cusub yahan dareemayno uu xilkan ku cusub yahay madaxweynena aan dareemayno xilkan uu ku cusub yahay hore uusan madaxweyne usoo marin uu hadda ugu horeeyo raiisul wasaarina hadda uu hore usoo maro hadda ugu horeeyo waxaan kaloo rabiinaa xukuumad sidaasoo kale ah oo taya leh oo dad yacni yani siyaasadooda yani ma garta aanan yani ma garta aan la dhihi karin meelay u janjeera ama meelay u janjeera aan la dhihi jirin ha laga fiiriyo soomaalinimada ha laga fiiriyo aqoonta ha laga fiiriyo waxqabadka saddexdaasaa muhiima qofka inuu soomaali yahay waaba muhim muwaadin soomaaliyeed inuu yahay uu ka danqanayo dadka soomaaliyeed aqoon buuxda inuu leeyahay iyo inuu waxqabad leeyahay oo karti leeyahay intaasaa laga fiiri aan leenahay sida hadda aan sheegayna dabcan in ay wax badan la sameeyo muhim e laakiin sida aan qaabka u dhisannahay dad